والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نصينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف الذين تكلموا في المهدي waxaa laga hadlayaa kuwii hadlay iyagoo dhabta lagu hayo oo aan gaadhin xilligii hadalka almahdi waxaa la yidhaahdaa meesha ma garatay ilmaha yar lagu hayo oo loo diyaariyo ama markaa firaash ha noqoto ama meel kale ha noqotee marka hadalka ay hadleen dadkaan iyagoo dhabta lagu hayo waa mucjizo sida ambiyadii oo kale hadalkoodii waa mucjizo marka ciddii aan ambiye ahaynna karaamay u noqonaysaa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi lam yatakalam ma hadlin fi lmahdi mahdiga dhexdiisa iyo iyagoo dharabta lagu hayo dhabta ilaa halaatatun saddex mooyaane markaasu markii hore nebigu intaasuu sheegay kabacdina dee waxaa la ogeysiiyey inay saddex ka badan yihiin kow ciisa nabiyullaahi ciise wa kaana waxaa kaloo ahaa fii bani nebi ciise marka isagu waa hadlay hadalkiisana dee qur-aanku ku qoran yahay suuratu maryama intaa uga tag wa kaana fii bani israa'iila waxaa ahaa rajulun yuqaalu lahu la yidhaahdo jurayj kaana wuxuu ahaa yusallii kii tukada fa jaa'at ummu hooyadii baa u timi fadacadu way u yeedhade oo hebeel jurayjow bay tiriyo faqaala wuxuu yidhi isagoo salaaddii ku jira nafsadiisaoo isagaa isla sheekaysa ujiibuhaa mayaana jiibaa buu yidhi hooyaday ow usallii mise salaadan dhammaystirta ma u jawaabaa way ila hadashay mise salaadan iska wataa saas faqaalad markaa salaaddiiba iska wato lama hadlin faqaalad waxay dhowr jeeray kusoo noqnoqota maalmoodoo maalin kasta nin iska cibaadayso suufiya oo ahaayo raahiba isagoo waxay u timaadaa salaad ku jira way la hadashaa lama hadlo way ku canaaqda waxay tidhi allaahumma ilaahayo laa tumithu ha dilin isaga xataa turiyahu aad ka aragsiisid wujuuha almuumisaati kuwa muumisaadkaayoo zinada ku dhaco oo gabdhaha zaaniyaadkaah ee muumisaadkaa camalkaa xun sameeya ee zaaniyaadkaah ee jirkooda ka ganacsada kuwa wejigooda ilaa aad tustid ilaahayow ha dilin markaa habaarka ilaahaw kuwaas macnaha maysan dhihin muumisaadkaa mid ku duldhaca ilaahw ka dhig maysan dhihine ilaa aad wejigooda tustid unbay tir wa kaana jurayj wuxuu ahaa fii sawmacati bangaladiis meel iska iskaga khalaaweeyo oo iskaga cibaadayso fatacaradad lahu waxaa u soo banbaxday imra'atun islaan fakallamadu waa la hadashay islaan baa soo aaday way la hadashay faabaa waa diiday xumaan bay ka rabtay waa diiday awal baa la yidhi yaa fitnayn karo islaan baa tiri qurux badan anigaa fitnaynaya faabaa waa diiday faatad waxay u tagtay islaantii raaciyan mid xoole la joogaayo dee nin cibaadaysta aan ahayn kaasay markaa la hadasho yeelay fa amkanathu kaasay ismakanisay min nafsiha nafteeda kaasay u dhibtay kaasina sida ninkaan nin cibaado maaha nin diidaya xumida maaha xumidiibuu sameeyey fa waladad ghulaama wiil bay dhashay ilaa xumaan bay labadaas isku arkin kii xoole la joogaha ahaa iyo iyadii wiil bay dhashay fa qaalad waxay tidhi markii la yidhi yaa wiilkaan dhalay min jurayj kii xumida isku arkeen maysan sheegane kii diiday oo ay u ciil qabtay waa waxay tidhi wiilkan jurayj baa dhalay kaasaa ninkaas baa iska le bay tiri ilmahan ilmahan ninkaasaa le bay tiri markaasaa lagu xanaaqay ninkii waxaa la yidhi annaga u cibaado iyo n iskaga kaa dhigaya nin culimaa oo dadka ka dhex baxayo meel iskaga khalaaweynaya isagoo dadkii gabdhihiisi iyo waa kan gabadhan xumida iyo waxaas ay uur ku yeelatay oo wiilkan dhalay oo sida xun weliba ku dhalay dhanna cibaadoo ka sheeganaya waa lagu xanaaq faatowhu jurayj bay u yimaadeen gabadha ciddoodii fa kasaruu waxay jejebiyeen sawmacatu bangaladii meeshii gurigii yaraa uu ku jiraa oo dhoobad ahaa bay dumiyeen wa anzaluu isna gurigiibay ka soo dejiyeen wa sabuuhu waana caaye wadaadna ma tiid bay dheh fatawada'a wuu weysays wax kaloo sameeye male moogta wasallaa waa tukaday xaggaasuu carab ka weysaysabuu tukaday uma ata alghulaama cunugii yaraa oo dhashay ayuu u tegey fa qaala wuxuu yidhi jurayj baa wuxuu yidhi man abuuka aabbahaa waa kuma yaa ghulaamu cunugow wariya ayaa ku dhalay ba yidhi waa ilmo yaroo hadda dhashay fa qaala cunugii yaraa wuxuu yidhi arraaci kii xoolaha raaci jiray baa dhalay waa nin la isla yaqaan warkii marka isagii waa ka wareegay moogta markaasaa qoladii fahmeen mar haddii ilmo yar hadlay ilaa qof kale oo weyn hadduu hadli lahaa waxaa la moodi lahaa nin ninkaan arrinta ka leexinaya ilmihii yaraa laftiisa laisku hayey mar hadduu yidhi aniga kaasaay dhalay faqaaluu qoladii waxay dhaheen xaal qaadoo annabnii laka ma kaaga dhisnaa soomacataka bangaladaadi min dahabin dahab awal dhoobay ahayde guri yaroo dahaba ma kuu dhisnaa awalba dad iyo dunyaba ka cararama isagaa dahab raba qaala wuxuu yidhi laa maya ilaa min diinin dhoobaday ii ahayd iiga dhig dhooba iiga dhig dee islaantii isarkood dee hooyadii habaarkeedii baa ku dhacay ilaa wuxuu yidhi waxay tihi wejiyaasha kuwaas ilaa aad tustid ilaa tii baa la hor keenay oo iyo isagii oo la yidhi yaa ilmahan dhalay iyo halwakaas laakiin dee xumidii kuma dhicin sa habaarkuwa ma ahayn markii hore xumid inuu ku dhaco waa la yidhi juraj hadduu caalim ahaan lahaa wuxuu ogaan lahaa hooyadiis inuu ajiibo oo la hadlo inay muhim tahay oo salaadda inta gooyo oo hooyadii la hadlo ilaa salaaddu salaad ka sunnaa bay ahayd inuu marka hooyadii la hadlay ah waalidkii inuu baarinimo sameeyana waajib ahayd waajibka inuu horumariyo ah nin iska cibaadayso ah laakiin cilmiga kale uusan ku badnayn ilaahay dartiis buu uga tegey islaantaa iyo wixii ay ka rabtay iyo ma mausan aqbalin marka xadiidku wuxuu daliil u yahay karaamada awliyada ilaa jurayjkani ma ahayn nebi moogta nin iska wanaagsan oo culimaabu ahaa weliba karaamadu marmar inay dhacday dhacayso markay ahlulaahigu dalbadaan ilaahayuna si ay dhahaan oo ay doortaan iyagu dee nabiyullaahi sulaymaanna waa iyadii carshigii loo keenay bilqisa oo uu yidhi ana ana atiika bihi qabla an yartadda ilayka darfuk ilbiriqs ishaad intaas soo noqon baan keenaya taasna waa ninkii labaad saddexdii hadlay weeyaan iyagoo aan hadal gaarin wa kaanad imra'atun islaam waxay ahayd turdicu ibnaha wiilkeeda mid nuujisa oo min bani israa'iil ah wiilku fa mara bihaa rajulun nin baa soo maray iyadoo wiil yara nuujinaysa ninkaasoo raakibun gaadiid saaran ninkaasoo duu shaaratin hay-o wanaagsan u saaxiiba nin quruxna badan qaab qurux badanna u labisan oo gaadiid qurux badan saaran fa qaalad waxay tidhi islaantii wiilka nuujinaysa allaahuma ajcal ibnii ilaahu wiilkayga ka dhig milahu ninkaasoo kale ninkaa madaxdaayoo kale ilaahu wiilkayga dhig fataraka sadiha naaskeedii buu ilmihii yaraa wiilkii yaraa afka ka qaad wa aqbala cala raakiba oo qaabila kii gaadiidka saarna saa u fiirsha wa qaala wuxuu yidhi isagoo aan hadal gaarin allaahuma laa tajcalnii milahu ilaahu kaasoo kale hayga dhig iyaduna waxay tidhi ilaahu wiilkayga kaasoo kale iga dhig wuxuu yidhi ilaahayo kaasoo kale hayga dhig to fiiriyey oo naaskii afka ka qaad uma kabacdina aqbala calaa sadyiha naaskeedibuu iska qaabilay yamusu xaalow muudsanayo naaskiisibuu iska muudsaday walaa ilmo yare cunug yare murjaca qaala abu hurayrata wuxuu yidhi kaanii anduru waxaa moodaa inaan hadda fiirinaya ila nebiyi nebigeenni sal alla alay slam yamusu usbuucahu fartiisa isagoo muudsanaya nebigu wuxuu matelayey ilmaha yar fartoo afka la galay nebigu saasoo kaleo macnaha naaska u muudsanayay tusaalow sii uma mara waxaa lala soo maray mura biamatin addoon baa lala soo maray faqaalad adoontii waay faqaalad islaantii wiilka nuujinaysa waxay tiri allaahuma laa tajcal ibnii ilahu wiilkayga ha ka dhigin mila haadihi tanoo kale gabar addoonahoo la dilayo oo la garaacayo o la caayaya meesha la soo mariyey ilaahu sidaanoo kale wiilka ha ka dhigan bay tiri fa taraka sadiha naaskeedii buu ka tego faqaala wuxuu yidhi allaahuma ajcalnii mila iyadoo kale ilaahu iga dhig anaa garaaca iyo cayadaa mu rabo wuxuu sheegaya taasoo kale maahee gabadhaani gabar waxa aan dembi samayn dembi la-aan bay ahayd laakiin la dulminayo la leeyahay dembi baa gasha marka wuxuu leeyahay wiilka yar ilaahu iyadoo kale iga dhigo sida ay dembi la-aanta u tahay saasoo kale beri mid a iga dhig fa qaalat lahu hooyadii baa ku tiri lima daak marakani baraarti war maxaa leedahay bay tiri xoogaa kan yaroo hadlay maxay tahay xaalkan lima daaka kaasi waa maxay fa qaala wuxuu yidhi wiilka yidhaa arraakibu kii gaadiidka saarna jabbaarun weeyaan oo min aljabaabirati ka mid waa mid iska digtitooriya dadka dadka laaya oo beleda wa haadihi marka kaasu kale ilahu hayga dhig wa haadihi alamatu addoontaana yaquuluuna lahaa waxay ku leeyihiin saraqad way xadday zanad waa zinaysad walam tafcal waxna ma samayn wax ay samaysana ma jidho ama khidaab ka dhigoo saraqti zanayti wa fii riwaayatin saraqti zanayti bilkhidaabi riwaayadaana saraqat zanat mana aysan samayn waxba beri weeya marka wiilkii hore jurayj umar hadlayey dee jurayj baa arrintaa karaamo ah jurayjna nin alla ka cabsado ah kan yarna waa hadlay islaanta hooyadiisa markay la jeclaysatay ayuu isna hadl berinimadaas kale ilaah inuu siiyo ninkaa horeo kalena aan laga dhigin waa karaamo rawaahu اlbukhaariyu وaأxmedu وcanhu can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu lam yatakalam ma hadlin fi lmahdi yarida iyo dhabkuhaynta ilaa ciisa nebi ciise kow waa la soo sheega aw wa shaahidu yuusufa baa lagu daray nebi yuusuf kii uu markhaanti kacay iyo wa saaxibu jurayj jurayj ilmihii saaxiibkiis wiilkii yaraa iyo wabnu maashidati fircawn binti baa meesha la soo gelayaa wabnu maashidati binti fircawn fircoon gabadhiisa tii u shallayn jidhay wiilkeedii fircoon gabarow dhalay baa shaqaalo loo qabta gabar keliya inay timaha u shallayso marka fircoon gabadhiis tii u shallayn jidhay wiilay dhashay kaasna waa hadlo rawaahu alxaakimu bisanadin saxiixin bal hadda fiiriya markaa nebi yuusuf baa lagu soo daray iyo ibnulmaashida tii shanlayn jidhay wiilkeedii markaa shan bay isku noqonaya xadiidkii hore xadiidkan marka la ysku daro iskaba dhaaf culimmada qaar waxay gaarsiinayaan ilaa shan iyo toban qof oo yari ku hadlay ashcaartan baa imaamu suyuudi kusoo jemciyey uu leeyahay takalama fi lmahdi nabiyu muxamedu wa yaxya wa ciisa waalkhaliilu wa maryamu wa mubri juraydin uma shaahidu yusufu wa diflu lada lkhduudi yarwihi muslimun bay ilaa akhiri abyaad yani abyaaddaasuu kusoo koobay markaas abyaadana sharaxeeda musanifkaas ii sharxay oo xabadxabad dadkii u kala dhigdhigaya oo nebigeena ka bilaabaya calayhi salaatu wasalaam markuu dhashay iyo hadalladuu yidhi nebiyullaahi yaxyi nebiyullaahi ciise wa isagii lahaa innii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiyan wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu wa awsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xaya nebiyullaahi ibraahim waa hadlay baa la yidhi maryama waa hadashay waxaa la leeyahay jurayj isna waa soo marnay wiilkii beri yeelay shaahidu yuusuf waa soo marnay qur-aankaa sheegay washahida shaahidu min ahliha in kaana qamiisu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min alkadibiin wain kaana qamiisu qudda min duburin fakadabat wakaas wa huwa min asaadiqiin ukhduud meeshii laga qoday tarajayga wiilkii yaraa isagana qisadiis suurat ulburuuj baan ku soo maray wiilkan yaroo addoonta lala soo maray iyo ninkana isna waa innaga hadda soo marnay maashida binti fircawn wa kaas wa amaa diflu maashidati binti fircawna hooyadiis waxaa la yidhi gabadha wax shallaynaysa islaan ilaahay rumaysan beh iyadoo u shallaynaysa gabadhii fircoon shanladii baa gacanteeda ka dhacday markaasay tihi bismillaah tacisa fircoon ilaahay magaciisa fircoon baa hoogay gabadhii yaraydoo ina fircoon ahayd baa tidhi awalaka rabbun hayra abi ma rabbi aan aabbahay ahayn baa leeda waa maxay bismillaah allahdaani maxayt markaasay tidhi rabbii wa rabbukum allah idinka iyo anigaba allah baa rabbi noo ah waxay tihi aabbahay ma u sheega aabbaheeda dee ilaah bay u haysataa u sheeg bay tir way u sheegta waa u yimid wuxuu yidhi ka noqo diintaydi usoo noqo weydiid markaasaa la yidhi dab ha la shid wax loo u ego nuxaasoo daba ha lagu tuur markii lagu tuuri lahaa bay xoogaa dib guratay si islaantii dabkii ka baqay cunugii yaraana way wadata markaasuu yidhi yaa ummaah dhicii ku dhac dabka walaa tata'ahari ha ka gadaal mari dabka ku dhac wuu hadlay ilmaa yaraan hadal gaarin fa innaka cala alxaq xaq baa ku suganta waxaa jira wiil yaroo kale la yidhaahdo cunug yaroo nebiga inta loo keenay reer yamaama ahaa oo markaasaa nebigu ku yidhi war ma maxaan ahay anigu wariyaaha markaasuu yidhi rasuulullaahi baa marka mubaarakulyamaama cunugaa yarna loo bixiyey nabiyullaahi nuux waa hadlay baa la yidhi nabiyullaahi muuse waa hadlay baa la yidhi inahaas baa la sheeg sheegay qaarna nusuustaaba cadayna soo ujeedan iyo qur-aanka ayib haddaba matnigu u noqoo wataqadamat bacdulqisasi buyidhi qisooyinka barkood waxayna ku soo hormareen fii fii mawaadicahaa meelaheeda fa qisatu ibraahim iyo wa waladihi ismaaciil iyo wa ummih ibraahim wiilkiisa ismaaciil hooyadii ismaaciil hooyadii calayhim asalaam taqadamad waa inoo soo hormadhay fii tafsiiri albaqara suurat albaqara tafsiirkeeda wa qisatu waafidi caad reer caad ninkii wafdiga u aadayna sabaqad fii tafsiiri daariyaat suuratu daariyaat ba isna inuu ku soo hormar wa qisatu asxaabi alkhuduud wasamaa'i daati lburuuj walyowmi lmusha qutila asxaabu alkhuduud qoladaas iyana waa inoo soo hormadhay fii tafsiiri wasamaa'i daati lburuuj wa qisatu dilkiflina fi tawbati baynu ku soo hormadhay suuratu tawba waxaan leeyahay fi tawba oo min kitaab alkaar weeye waa baabu tawba wa qisatu asxaabi alqaar godka kuwii gala qisadooduna fii kitaabi niyati walikhlaas halkaasaynu ku soo hormar qisooyin inoo soo hormaray weeyaan waxaa kaloo inoo soo hormaray qisadii ninkii sagaal iyo sagaashanka dilay kacab binu maalik qisadiisa suuratu tawban kusoo mar ifkigii iyo caaisha iyo suuratu nuur baan kusoo mar can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rajula nin baa oo min bani israa'iila sa'ala rajula nin weydiisay an yuslifahu inuu amaahiyo alfa dinaarin kun dinaar walaalo kun dinaar iyo amaahiba fadafaca ilayhi gacantuu ka geliy waa u dhiib muddo al qabsada falamaa xalla ajaluhaa kunka dinaar muddadii lagu ballamay inuu soo celiyo markii la gaaray kharaja waa soo baxay ninkii lacagta amaahday filbaxri baddow soo aad falam yajid ma helin markaban doon ninka kale meeshuu deganaa doon iyo markaba u raaco waa waaye fa akhada khashabatan laan qori buu soo qaatay tiir qoriya fa naqaraha waa dalooliyey meel baa qorigii ka dalooshay fa adkhala fiiha dhexdeedii wuxuu geliyey alfa dinaarin kun dinaar kunkii lagu laha fa ramaa bihaa iyadii wuxuu ku tuuray qorigiioo lacagtu ku jiro filbaxri badda ku tuura fakharaja rajulu ninkii baa soo baxay alladii ninkaasoo kaana ahaa aslafahu kii wax hormariyey oo lacagtu ka maqnayd baddow iska soo aaday oo bal wax yimaada iyo xaggow iska soo aaday faydan bilkhashabati waa isagoo ku sugan qori badda heehaabayo sabaynaya fa akhadahaa liahli reerkiisaba u qaaday muxuu ugu qaadaya xadaban liajli xadab inay xaaba ka dhigtaan war qori baa waxaabaaba laga hela baddi reero ha shiteen falamaa nashara hadduu hadhow kala bixiyey qoriga labaa la jejabiyaaye wajadal maala xoolihiiboo ka hel kun dinaar oo warqadi la socoto inay hebel ka socoto rawaahu lbukhaariyu bal cajaa'ibtaan fiiri waxaa la yidhi waktigii markau dhammaado oo doontii waayey kii lacagta lagu lah kii ma garanaysaa kaloo lacagta sugayana u leeyahay ilaahayow lacagtii iisoo sahel ninkaana qorigaan ta qaatay lacagta ku geliyey warqadna ku qoro yidhi hebel hebel bay ku socotaa xoolahaadii waa kuu soo dir sidaasuu ku soo qoro meesha uu lacagta ka geliya qorigana saasoo wax u saaray alxaan oo kale waxa saan biyuhu u gelin markaasuu ilahay bari ilaah wuxuu yidhi waa ogta inaan kun diinaar amaahday ninkii amaahday markuu isiinayay oo yidhi markhaanti keen oo aan idhi kafaa billaahi shahiid ilaah baa markhaanti ku filan iyo kafiilba waxaan raacana inaan la ahay waad ogtaa baddii taagna ilaahu iga gaarsi qorigiibu badda ku tuuray waa iska teg kiiyo iska soo soconaya meelahaas baa helay dhinacii kale meel kale iyo waddan kale wey markii qorigii la jejabiyena lacagtii baa laga helay waa cibro weyn dadka alla ka yaaba saasaa loogu kaalmaynaya nasalu llaha ilaahay baan weydiisanayna alyaqiina iyo wa xusna hiqati kalsoonaan wanaagsan bilaahina lagu kalsoonaado arag nimankan kalsooni wanagsan ba ilahay ku haysan mogta ilaa duca kasta waxa uu ducaynayo xadiid ama baabba u munaasabaynaya sheikhu ha yaqiin iyo xusna hiqa billahi tacaala aamiin ibliis wa junuudu ibliis iyo ciidamadiisii wey ilaa ibliisku waa ciidamo leeyahay isna waa balaayo marka ibliisku min almalaa'ikati buu ka mid ahaa waa la diiday culimaa tiri may min aljinni buu ka mid yahay maxaa yeelay jin oo dhan ba iska baddaa inuu ka mid yahay isagaa dhalay baa la leeyahy dee malaa'igta nuur baa laga abuuray jinkana naar baa laga abuuray waljaanna khalaqnaahu min naar min qablu min naari samuumi qur-aanka malaa'igta la leeyahay malaa'igta oo macnaha waid qulnaa lilmalaa'ika tidaas haddii qolada le waa soo galayna dee waa ku dhex noolaadee waa la joogi jiro cidda qofku shaksigu ku dhex nool yahayna xukunkoodaw qaataa waa kaa dee jinkuna waa iyaga takliif baa saaranba ibliis iyo jaan waa isku qaymo mu'miniin iyo gaalab waa leeyihi ibliis laakiin inta badan waxaa loo isticmaala kan madaxa adagoo balaayada ah qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina shaydaana lakum idinka dadow caduwun buu idin yahay fatakhiduuhu caduwan cadow ka dhigta cadow u arka innamaa yadcuu xisbahu kooxda raacda wuxuu ugu yeerayaa liyakuunuu min asxaabi saciir horumar kale ma hayo saciiro inay la galaan weeye wax ugu yeerayo qof allaale qofkii shaydaan waddadii raaca jeeddada ugu yeeranayo waa inuu naartaas un kula saaxiibo ilaahay baa abuuray oo ka warqaba waa laynoo sheegay layna kama qarin saciirana waa naaraha midda ugu kulul khatar weeyaan sadaqa allahu alcadiim can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi ina cifriitan cifriit mid cifriid oo min aljinni ka mid tafallata waa igu soo farabaxsado albaarixata xalay liyaqdaca cifriit dadku iska waa sheeg sheegaa waa yaqaana liyaqdaca calaya salaatii salaada inuu uga goyo nebi maxamedoo salaad tukanaya jinka soo weeraray miyaa qofka la daynaya salaadda inuu iga goyo fa amkanani allaahu minhu ilaahay baa imakaniyey fa akhadtuhu waana qabtay dhab fa aradtu waxaan doonay nebigaa ka xoog batay an arbidahu inaan ku xiro ilaa saariyatin tiir usduwaan oo min sawaari lmuslim saaki tiirarkiisa ka mid xataa tanduru ha fiirisaan dadow ilayhi cifriidkaas kullukum dhammaantiin ha fiirisaan firisu wax isagoo meesha ku xidhan labada arko xalay anoo salaatuleyl tukanaya kan igu soo farabaxsan shuclad naaro dabbo saas ugu quuqiyo macnaha madaxa ka soo gashay iyo wejiga si uu salaadda nabiga uga jiro hadday sidaa dhacdayna fadakartu waxaan xusuusay dacwata akhii walaalkay ducadiisii sulaymaana oo muxuu yidhi rabbi hablii mulkan ilaahu mulki ii hibee laa yanbaqii li axadu min bacdi axad iga dambeeya aan dow u ahayn markaas haddee nebi sulaymaan baa jinka iyo waxaan ku shaqaysan jiray shayaadiintani waxaan faradatu waa iska sii daayo rakhaasaan xaaliya mid dulaysanoo laga adkaadayoo la ceejiyey rawaahu sheekhaan farahan uga qaaday nabiy llaahi sulaymaan ducadiisaan soo xusus farahan uga qaaday rawaahu sheekh can jaabirin radi allahu canhu can nabi sal lla alay slm qala wuxuu yidhi ina shaydaan qad ayisa waa ka quustay an yacbudahu lmusalluuna dadka tukanaya inay isaga ku caabudaan fii jaziirati alcarab jaziiratu alcarab shaydaan dadka tukanayo wanaagsan inaysan ku raacayn oo isaga caabudayn ayuu ka quustay walaakine shaydaanku jacala wuxuu gudagalay fi taxriishi baynahum isku dirid jaziirat lcarab iyo meelo kastoo islaam joogo shaydaanku waa isku diraya isku dirid taxriish waxaa loo yaqaana marka awrta oo kale ee mid mid lagu dirayoo kale saasoo kale buu iskugu dirayaa dadka taxriish baa la yidhaahdayo waa isku diraya laakiin qabla alislaam sidii ahayd oo kale iyo jaahil iyo gaalnimo taas ka iyeelmayaan jaziirat alcarab cadownimo ayuu kaga dhex shaqaynaya shaydaan iyo cifriid waa isku midu waanhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi ina ibliis yadacu carshahu carshigiisa ayuu dhigayaa gogoshiisa carshigu waa gogol cala almaayi biyaha dushooda badaha waaweyn meelah ayuu gogol iska dhiganaya waa balaayo badda dhexdeeda uma yabcadu halkaasu ka dirhayaa saraayahu ciidamadiisa fa adnaahum kan ugu dhow minhu ibliis mansilatan derajada ciidamada uu dirayo kan uu ugu jecel yahay oo bila sharafta la siiyo ciidamada u kala dirayo acdamuhum ciidamada kan ugu weyn weeye fitnatan fitnada fitanta ugu weyn kan soo sameeya baa agtiisa xurmad ka leh iyo sharaf iyo soo dhoweyn iyo maamuus maalan yejii-u axaduhum ciidamada midkood baa imaanaya iyo sahamada u diray fa yaquulu wuxuu dhahayaa kaas facaltu ibliiso waxaan soo sameeyey kadaa wa kadaa waxaaya waxaas waxbaa la khayaanay waxbaa la dilay waxbaa la xantay balaayaa loo soo sheegay fa yaquulu wuxuu leey maa sanacta shaa waxaa soo samaysa male doqon baad uma yejii-u axaduhum mid kalaa imaanaya fa yaquulu wuxuu leeyahy maa taragtu hebel kama soo tegin xataa faraqtu ilaa aan kala geeyey baynahu iyo bayna imraati isaga xaaskiis aan reerkaa isku diray oo isku soo fitneeyey laba balaaya ma ogta fa qaala markaasaa shaydaan wuxuu dhahaya qaala wuxuu yidhi nebigu fa yudniihi kaasuu soo dhoweynayaa shaydaanku wa yaquulu wuxuu dhahayaa shaydaanku nicma ant alla ficnida ha nicma ant ha wiil baa tahay wey nin culus nicma ant adaa sharaf le wey reer macnaha isqabayn waxa kan isku soo diray oo kala geeyayo dad maarata noocaasa waxaa la mida laba qof oo kastoo mulaasama ka dhaxayso oo qof iyo qofkii waxberayey buu isku diray ardayga iyo maalan macallinkiisa ama shiikhiisii oo kale gabadha iyo ninkeedii oo kale waxa weeyaan shaqada iyo ninkii loo shaqaynayo oo kale waxaasoo dhan dadka isku dira waa la mid baa lagu leeyahy markaasu wuxuu leeyahay marba haddaa reer soo kala geysay bes weeyaan ilaa dalaaqu ilaahay waxyaalaha waa xadiid kalaa sheegay waxyaalaha ilahay loogu car badan yaha wey iyadoo in la isfuro ay bannaan tahay misna waa arrin khatara markaasuu shaydaanku wuxuu ka shaqeeyey in reeruhu kala tagaan shaydaan haddee toosana qofka u imaanmaya hebel hebel iyo hebel hebel baa u imaanaya ogow ha dad caadi ah shaydaan ku shaqaysanaya oo reerkii kala isku dirayo oo kala dirayo oo balaayo ka dhigay nicma anta weer adaa sharaf leh can caaishata radia allahu canha kaasaa ugu fitan badan marka qaalad waxay tihi kharaja nabiyu baa ka baxay sal alla alay slm min cindi agtayda leylan hameen faqirtu caleyh nabigu waa u masayr caaisha waxay tihi waxaan mooday meelaha kale inuu aadayo xaasaskaa kale iyo waan yaraha masayr fa jaa'a nebigaa yimid fa ra'aa wuxuu arkay maa asnacu waxa aan samaynaya isbeddel in xoogaa masayra iga muuqdo ayuu iga iga arkay fa qaala nabi wuxuu yidhi maa laki maxaa kugu dhacay yaa caaishat akirti mayaa masaydhay qultu waxaan idhi wamaa liya maxaa lahaantaydaayoo laa yakaaru milii anoo kale usan ugu masayrayn calaa milika adoo kale haa nebi allow ma cid kaa maarantaa jidha inaa ila joogta baan jecla fa qaala wuxuu yidhi nebigu aqad jaa'aki ma waxa kuu yimid shaydaanuk shaydaankaadii baa kuu yimid miya qaala wuxuu tihi yaa rasuula waa macii shaydaan oo aniga ma shaydaan baa ila socdo qaala wuxuu yidhi nebigu nacam haa qultu waxaan idhi wa maca kulli insaanin oo qof kastana ma la socda qaala nebi wuxuu yidhi nacam haa qultu waxaan idhi wa macaka yaa rasuula adigana ma kula socda qaala wuxuu yidhi nebigu nacam haa walaakina rabbii rabbigayba acaananii caleyh aniga iiga kaalmeeyey xataa aslama ilaa uu ka islaamay kii aniga ila socday shaydaankaas ilaa shayaadiinta qaar baa islaameen jinka waa iska nooc jinka qaar gaalay islaam baa leeyi kaasi waa islaam xataa aslama haddiisaa loo korreyo ama xataa aslamu waan ka nabadgelaya anigu kaasaan leeyahay aniga iga awood badiyado waan ka badbaadaya waan ka nabadgelaya iwas- waswase iyo waxa ii keeni maayo sidaasaa wax u dhacay can cabdillaahi radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay slam qaala nabigu yidhi maa minkum min axadin qof idinkuma mid aha ilaa waqad wakala allahu ilahay wuxuu u wakaasha bihi axadka qariinahu qariinkiisa kan rafiiqiisa ah oo min aljin ah qof kasta rafiiq jin ah baa la xidhiirsan qaalo waxay dhaheen wa iyaaka adigana yaa rasuulallah makula rafiiqsan yahi qariin oo jin ah qaala wuxuu yidhi wa iyaaya anigana ahaa ilaa ana allaha ilaahaybaa acaananii calayhi iga kaalmeeyada fa aslama waa islaamay falaa yaamurini aniga iamri maayo kaa jinkaa ilaa bikhayrin wanaag mooye balaayo iima sheegi karo rawaa hadihi alarbacata muslimun baa wariyey fii sifati alqiyaamati buu ku wariyey nas'alu llaha asalaamata nabadgelya alla weydiisana yidhi amin marka waxa weeyaan shayaadiintu jinka xaggooda ka midi marka qofka waxa lagu leeyahay qayb dee malaa'igana waa la socotaa qofka oo kuwa malaa'igta wax qora kuwa qofka ilaalinayo waardiyaha ka hayo giddi iyana waa jira marka shaydaankuna qofka asiibid buu ku leeyahay malaa'igtuna qofka asiibid bay ku leeyihin marka shaydaanku faqri iyo balaada kuu yabo hayaa isagu waa ka markaas sharaxaan tirada badan aa ujeedaanna waxaa la yidhahdaa mabaaxis qayima weeyaanoo waa baxfiyaal la sameeyada aad u heer sarreeya oo looga hadlayo shaydaanka iyo bini aadamka sidau u dhumiyo sow u dhibo kuwa dadka gala ama ka qayliya iyo qaabkooda adkaarta iyo ducooyinka iyo laga akhristo qofka ilaahay ka cabsanaya sida maaragtay oo dadka qur-aanka ku akrinaya ama daaweynaya hadduu ilaahay ka cabsado sida uga adkaanaya kuwan arrimahaasu ka hadlaya qofka suuxdimaha iyo waxaas qaba iyo waxyaalaha lagu daaweynayo iyo qur-aanka iyo ducooyinka lagu akrinayo iyo sababta keenaysa waxyaalahaasu ka hadlaya waa iska waxa weeyaan aayaadka iyo qur-aanka taqaaniin buu idin sheegaya waa sharaxaa ka fiirsan ka dhan almalaaikatu lkiraam baa ku xigta malaa'igtii wan wanaagsanayd malaaig malaa'igtu waxa weeyaan waa ajsaam nuuraaniya waa nuur ladiifa oo wax ma cunaan wax ma cabbaan isma guursadaan taran ma leh ilaahay ma caasiyaan wixii la amro waa sameeyaan wax ku waajiboo la dul saaro cibaadana ma jiro iyagaaba laakiin cibaado lagu dabeeceey samaawaadkay degan yihin ardada ma imaan karaan ilaa amar rabbi mooyaane kuwa ardada yimaada amar bay ku yimaadaan sida xafadada iyo katabada iyo waka maamulka kuwa loo dhiib malaa'igta iyo jinku labaduba waxay awoodaan inay wax isku soo matelaan oo qof isku soo cid isku soo suureeya laakiin farqi baa jiro malaa'igtu wax wanaagsan maaha wax kale iskuma soo sawiri karaan cid qurux badan baa iskugu kaa soo sawiri karaa nebigoo kale calayhi salatu wasalaam maliku jibriil baa imaanaya saxaabi qurux badnaayo dixyatulkelbi la dhihi jiray baa saxaabadu moodi jireen cidda nebiga la joogta inuu saxaabigaas yahay mana aheen malikul-jibriil wey saasay marka malaa'igtu suuro qurux badan bay ku imaanaya malagii aan soo maraynoo kaleo hadda ninkii sagaal iyo sagaashanka dila markii malaa'igtu isku qabsata boqolka dilay malag baa kala saaray laakiin nin baa loo qabay markii hore markii dambe yidhi dhulka isku qiyaas qaabkaasoo kalaa badan laakiin jinku wuxuu doono isku suuraynaya midda kale malaa'igta haddii haatan adoo qof u qabo baa dabcday inaad wax yeeshid waxba ma yeeli kadhid laakiin jinka isaga wax waa la yeeli karaa dee qofka laga saaray iyo mid la dilay iyo waxaasoo dhan waa waa waa inta waa dhici karaa suuro xunna waa ku imaan karaan suuro kalena waa ku imaan karaan qaala allahu tacaala ilahi wuxu uri wamaa yaclamu ma oga junuuda rabbika rabbiga ciidamadiisa ilaa huwa isaga mooyaane huwa wamaa hiya ilaa dikraa lilbashar aayaadkan iyo suuradahan iyo wacdoonkan iyo waxyaalahan la sheegay waa un xusuus basharka la wacdinayo oo wax la xusuusinayo ayib ama wamaa hiya naarta saqara la yidhaahda ma aha ilaa dikraa lilbashari binu aadamka un bay xusuusu taha waray saqara iska jira wey wa qaala tacaala maa yalfidu min qowlin qofku hadal kuma lafdooda kuma hadlo ilaa ladayhi agtiisa waxaa raqiibun catiidu mid joogaayo xaadira waa isku midu raqiib catiid mid kasta waaya labada malag raqiib catiid sadaqa allahu alcadiim labadaa malag unbaa jooga can ilyamiini wa can ishimaali qaciid soo maha bidix iyo midig bay qofka fadhiyaan wixii midna camalka saalixaaba qoraya midna camalka sayiga sayi ah ilaa uu ka dhinto waa la qoraya laakiin kan midigta jooga ayaa madax u ah kan kale baa layidhi warukaadii buu leeyahy bal intu hadduu toobad keeni cabaar ha qorin haddiiba ilaa lix saac hadduu toobad keeni waayo waa loogu xariiqaya khalaas halax baa loo qoraya laakiin can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiy sala allahu alay wasalam qaala nebi wuxuu yidhi yatacaaqabuuna fiikum waxaa isla kin cirbinaya malaa'ikatu malaa'ig baa bileyli isla kin cirbinaya waa malaa'ikatun oo binahaari ahaata fayajtamicuuna waxay soo ururayaan fii salaati اlfajri salaada subx iyo wa salaati alcasri salaada casar bay iskugu imaanaya kuwii xalay kula joogaya kuwii saaka uma yacriju aladiina kuwii baa tegaya oo koraya malaa'igtii baatuu fiikum xalay idinla beriya tusaale xagga rabbay tegaya fayas'aluhum rabbuhum baa weydiinaya wahuwa rabbina aclamu bih isagaa uga ogaal badan iyaga laftooda maxuu dhih kayfa taraktum cibaadii addoommadaydi see uga soo tagteen ka warrama fayaquuluuna waxay dhahayaan taraknaahum waa u tagnay shala gala walxaal hum yusalluuna ay tukanayaan wa aataynaahum haddana waa taraknaahum ay waa ka soo tagna hadda walxaal hum yusalluuna ay tukanayaan saaka salaaddii subax iyagu tukanaya wa aataynaahum shala galana waa u tagna walxaal hum yusalluuna ay tukanaya salaaddii casarna shala gala baan ugu tukay rawaahu shaykhaani wاnasaa'iyu wasabaqa fi salaati waynu ku soo hormaray malaa'igtaasaa marka qoraya kuwa kalena hadhow sidoo kale un bay dhihi marka labadaa malaa'igba wayna la socdaan malaa'ig qofka waardiyanaya qofka iska hordo oo meel kasta dalosho oo waardiye kaaya iyo malaa'ig wax ka qoray qofkii inkira waa gaaloobaya waa leey maxaa yeelay qur-aankii uu inkiray qur-aankii baana iyaga sheegaya can jaabirin radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi udina lii waxaa la ii fasaxay an uxadida can malakin malag inaan ka sheekeeyo min malaa'ikati illaahi ka mida tacaala ilaahay sareeye oo weliba min xamalati alcarshi carshiga weyn kuwa xambaarsana ilaa wa yaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaydin hamaaniya malaa'ig baa carshiga haya ina maa bayna shaxmati udunihi malagaas dhegtiisa meeshaa jilicsan oo dacash ah meeshaa laga bilaabo ilaa caatiqi garabkaas inta u dhaxaysa masiiratu sabci mi'ati caami toddoba boqoloo sanoa loo kala socdaa weynan intuu ka qabo dhegta ilaa halkaa qoorta ah toddoba boqoloo sano baa loo kala soconaya oo walow faras dheereeya lala socdo maxaa u malinaysa marka dherarkiisa kale iyo awooddiisa kale iyo intay laegto dadka nebigu marka wuxuu uga sheekayn jira badanaaba waxay awoodaan oo dad waxaa jira haddii waxyaalo badan looga sheekeeyo caqligooda iyo qalbigooda ka ciriiriyamaya inay waxaa fahmaan marka wuxuu yidhi idan baa kan la ii siiyey malagga noocaas hadda waa la yaabaysaa weynankiisa rawaahu abu daawuud wadiyaa walbayhaqiyu weliba sanadku waa saxiix markaas sidaas weeye cadadu axaadiidi kitaabi zuhdi kitaabu zuhdi axaadiistiisa tirsigoodu miataani wa casharatu laba boqol iyo toban wey nasalullaha alcadiim alla weyn waxaan weydiisanaa an takuuna inay ahaato khaalisatan mid khaalisa liwajhi alkariim daatadiisa wanaagsan wa an yanfaca bihaa inuu ku anfaco axaadiistaas annafca alcamiim nafca caama inahu rabbina calaa maa yashaau qadiir waxuu doono mid awoodo wey aamina ilaahay aqbal walxamdu lilaahi mahadna xamdina lilaahi buu ahaaday aleyhi rabbi alcaalamiin kitaab aladab wa fiihi sabcatu fusuulin wa khaatimatun toddoba fasal iyo khaatimo buu ka kooban yahay alfaslu alawal fi listi'daan adab waxaa la yidhahdaa horta ficil iyo qowlba waxa la mahadiyo makaarim lakhlaaq ama waxay dhaheen culimmada aadaabta waxa weeye qofka kaa weyn inaa inaa weynaysid qofka kaa hooseeyana inaa u turtid waay alfasl اlأwl fi listidan idan dalabkii baa laga hadlaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo laa tadkhuluu buyuutan gurya ha gelinina oo hayra buyuutikum guryihiina aan ahayn xataa tastaadinua idan ka dalbaysaan aa ka idan dalbaysaan wa tusallimu calaa ahliha ehelkeedana ha ka salaamaysaan haddii laydin idna markaa gala haddii kale noqda dalikum kiinaasaa khayru lakum idin khayr badan lacalakum tadakaruun fain lam tajiduu fiiha guryaha dhexdooda axaddan qofna haddaynaan ka helin falaa tadkhuluuha ha gelinina war ma soo galnaa iyo dalaq idinkoo galay maya xataa yuudana lakum laydinka idin wain qiila lakum haddii laydin yidhahdo irjicuu noqdana dee farjicuu noqda idinkoo weliba aan xanaaqsanayn huwa kaasaa askaa lakum idiin dahirnaan badan wallaahuna bimaa tacmaluuna caliim sadaqa allahu alcadiim can abi saciidin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu jaalisan waxaan ahaa mid fadhiya fii majlisin min majaalis alansaari majlis iyo makaano fadhi ansaar meelaha iskugu yimaadaan fa ataanaa abu muusa baa noo yimi fazican xaaliyo mid argagaxsan abu muusa alashcari qulnaa waxaan nidhi maa shaanuka maxaa la argagaxsan tahay qaala wuxuu yidhi ina cumar binu khadaab baa arsala ilaya ii soo diray an aatiya inaan u tago iimowbay fa ataytu baaba albaabkiisii baan teg fasalamtu alaaan saddex jeer aan salaam assalaamu calayk waa la igala hadli waayo waa ku celiyey falam yarudda calaya axadun qofna igama radin farajactu waa iskaga noqda uma arsala ilaya waa iga soo daba cid buu iga soo daba diray mar labaad fadahabtu waan tegey waa u teg fa qaala wuxuu yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday an taatiyanaa inaad noo timaado maxaa noogu imaan weyda qultu waxaan idhi innii ataytuka waan kuu imid fasallamtu calaa baabika albaabkaada waan salaamay alaaan saddex falam yaruduu calaya iimaysan igama radin farajactu waan iska noqd waqad qaala rasuululahina wuxuu yidhi sal lla alay slam ida staadana axadukum alaaa saddex jeer qofkiin markuu idan dalbo oo falam yu'dan lahu aan loo idnin falyarjac ha iska noqdo xadiidkaasaan ku dhaqmo faqaala cumar baa yidhi aqim ku soo oog calayhi xadiidka aa sheegtay albayinata markhaanti u keen nebigu inuu yidhi sayd cumar baa yidhi markhaanti la kaala wa ilaa haddii kale awjactuka waa ku xanuujinayaa bu yidhi markhaanti la kaala walow hal markhaanti baa allah ka dhig haddii kale waa lagu xanuujinaya dil baa kuu qoran dowladda islaamka markaasuu argagaxay oo saxaabadii kusoo dhex dhacay abu muusa alashcari fa qaala ubay ibnu kacab baa yidhi laa yaquumu kici mayo quumi mayo macahu ninkan maciisa abu muuse ah ilaa asqaru lqoomi qoomka yagaan meesha fadhida ninka ugu yar baa raacaya oo xadiidka yaqaan iska daa ragga waaweyn iyo culimmada waaweyn kaa iyaga ugu yar baa ku raacaya oo kuusoo markhaanti furaya in xadiidka nebigu yidhi oo arrintu saa u sheegto tahay qaala abu saciid wuxuu yidhi qultu waxaan yidhi ana lasqaro haddaba anaa ugu yar dadka anaa raacaya qaala wuxuu yidhi ubay fadhab bihi warlata kaas orad abu saciid kaxayso faqumtu waa waa kac faataytu cumar baan u tegey faqultu waxaan idhi qas waxaa hadlaya abu saciid waa kacayoo cumar baan u tegayoo waxaan ku yidhi qad samictu nabiya anaa nebiga maqlay sal l slam yaquulu hada xaalu sidaa ku qowlay oo haddii saddex jeer qofku idan dalboo laga furi waayo inuu iska noqdo wa fii riwaayatin fajaaءahu ubayun ubayi baaba u yimid cumar fashahida bidalika waa markhaanti kac wa qaala wuxuu yidhi yabna alkhadaab ubayi wuxuu canaantay sayd cumar ina khadaabu laa takuunanna ha ku ahaanin oo ha ku noqon cadaaban cadaab calaa asxaabi maxamed maxamed asxaabtiis markhaanti keen iyo maantoo dhan wax raadraadintaan iyo dhibta asxaabada ka dah cumarow calaa asxaabi maxamed sal alla alay slam qaala sayd cumar wuxuu yidhi subxaana allah ilaah baa nasahan cadaab uma socdo inamaa samictu shayan shay baan maqlay oo ninkaana xadiisu noo sheegay fa axbabtu waxaan jeclaystay an atahabata inaan sugto soo u sheegay inuu yahay inaan saxaabada ka ogaada baan rabay anigu dhib kale ma wado rawahu arbacatu afartiba was dee saxaabadu dhammaan waa nujuum lhidaaya way hanuunka xidigihiisi weeyaano xidiga unba hadda laiska sheegaa beenaya xidiga hanuunku waa saxaabada habaa xidigaa un bay ku hayaan xidiguhu waa xidigaha ilaahay abuuray iyo saxaabada iyo dadka culimadayo hagaagsan baa xidiga ah wastaadana rajulu nin baa idan dalbay cala anabiyi sala allahu alay wasalam walcaal huwa nebigu fii beytin guri oo ku jiro fa qaala wuxuu yidhi aliju ma soo galaa maya fa qaala ninkii baa yidhi aliju ma soo galaa fa qaala nebi baa ku yidhi liqaadimihi kii u khidmaynayo shaqaalaha u ahaa ukhruj orad u bax ilaa haadaa ninkaas aliju ku haya facallimhu bar alistidaana idan dalabka sida loo hadlo orad soo bar faqul lahu udhe anaa kuu sheegaye qul niyo waxaa dhahdaa asalaamu calaykum horta marka hore dheh aadkhuluna ku bedel aalijuda shays waa isku maani laakiin tanaa ka cajab badan aadkhulu fa samicahu rajulu ninkii baa maqlay intiaan khaadimkii gaarin nebigu hadalkuu soo farayo baa dhegtiisa kusii dhacay fa qaala wuxuu yidhi asalaamu calaykum aadkhulu wuuba isticmaalay hore ka isticmaalay faadina lahu nebi nebiga u idinay soo gal fadakhala waa soo galay waa asxaabu suno markaas salaanta baa marka hore la imaanaysaa ka bacdi baa leeda ma soo galaa xadiidku saasuu tilmaamay aayaddan waxay tilmaamaysaa sida cagsigeedo marka hore inaad dhahdid war ma soo galaa ka bacdi inaad dhahdid assalaamu calaykum labaduba iska bannaande wa qaala cumar baa ku yidhi istaadantu cala nabiy baan idan dalbay ka idan dalbay sal alla alay slam alaatan saddex faadina li waa ii idin marka haddaa meel tegtid waa idan dalbaysaa iska gelimaysa haddii loo idino ha galo haddii la diido mayaa ha iska noqdo haddii maalan laguu jawaabi waayo mar labaad idan dalab ilaa saddex jeer saddex jeer markii la gaaro haddii lagu idno gal haddii kale noqo haddii markii ugu horreysa lagu yidhi ma soo galaa a tiri lagu dhaho mayana dee iyana waa iska noqon ama waad sugi waka hadhowna dhihi maysid hebel baa guriga ka furi waayey iyo waa waa la ceshay iyo waxaas waa waa sharciga u ogol qofku haddii uusan markaa diyaar ahayn in loo yimaado inuu dhihi karo qofka maya laakiin colaad bay dadku ka dhiganayaan qaarkood aan diinta fahansanayn can ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana anabiya sala allahu alay wasalam nahaahum nebigu waa u diiday saxaabada an yadruquu nisaa dumarka inay kusoo guureeyaan leylan hameen nin xaaskiisi ka maqan hameennimo inuu iska yimaado iyadoo aan laga warqabin inuu imaanayo hameennimo guurayntaas baa la diiday sababtoa in laga warhayo oo ma garanaysaa baa baa sharcigu weeye loo sii diyaar garoobo oo waka taa weeya guurahaasaa la diiday marka hameennimoba in la yimaado haddii laakiin waxaa la leeyahay hadda waxyaalahan iyo isgaarsiintan iyo sheegiddan iyo waxaas ama maalan qofka waxaa la iska ogyahay xilli waxyaalaha la iska isticmaalaa warqada go-aan tegidye iyo waxa la leeyahay qofka maalin fulaan inuu iska imaanayo la iska ogyahay taariikhda macnaha ama waxaa la iska ogyahay waxyaalahan kaleo iska laiskula saa hadlayo hebel macnaha soo sheegayo ama cid soo sheegayso inuu maalintaa imaanayo muhimmaddu in la ogaado un bay ahayd waa isla mid markaas waa dhib male haddii la ogyahay caawa inuu imaanayo habeennimo isaga waa imaan karaa ee awel laakiin habeenba inuu guuro ku yimaado marka nebi asxabada waxa la yidhi habeenkii dumarkiina xaasaskiina guuraha ugu teginina idinko iyagoo aan idinka warqabin idinkuna aad safar jirheen hadduu inta magaaladan iska joogo habeen barkii xaafadda inta daaho iska tago dhib male waxaa la sheegayaa nin safar jiray oo guuro ku yimid xaafadda iyadoo aan la ogeyn weliba waxaa loo diidayaa wax uu dhibsadaa laga yaabaa inuu hadhow meeshii ku arko oo markaas meesha dhibaata ka timaado nebigu markuu saxaabadii saa ugu diiday fa daraqa rajulaani laba nin baa soo guureen soo guureeyeen bacda nahyi intuu nebigu diiday ka bacdi laba nin baa nahyigii macnaha aan ku dhaqmine waa soo guureeyeen nahyigii bay jebiyeen xaasaskoodii bay guuro ugu yimaadeen fa wajada waa helay kullun mid kasta oo minhu labadii nin ka mid a maca imra'atihi xaaskiisii rajulan nin kale awalba waxaa la diidaya waxuu dhibsaday inu meeshii ay ka dhacaan nin kasta reerkiisii iyo xaaskiisii nin kale ugu tegay rawaahuma tirmidiy waxay markaas waxaa la leeyahay dee adiga wax qeyboo kaa maqan waxba kaala kaama kaagama jiraan a laakiin maxaa la diidayaa wax maaragtay ma'muuraada inaad maaragtay ka tagto ama manhiyaad aad jiidho marka haddaysan suu soo guureeyeen dhibaato lamay kulmeen weeye rawaahuma tirmidiy alawalu bisanadin xasanin wathani bisanadin saxiix can jaabirin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu alay waslm nabigaan u tegi fii daynin dayn oo kaana calaa abi aabbahay lagu lahaa waa jaabir waa garanaysaana abihiis jaabir bin cabdillaahi dagaalkii markuu ku dhintay dee dayn baa lagu lahaa tiro badan weliba markaasaa fadaqaqtulbaaba albaabkii baan soo gargaraacay gurigii nebiga faqaala nebi wuxuu yidhi man daa waa kuma kan garaacay faqultu waxaan idhi anaa waa aniga faqaala wuxuu yidhi nebigu anaa ana macnaha waa qof laga daba hadloo kale ana ana maxay tahay wey kaanahu kariha sida nebigu isagoo dhibsaday oo kale ana keliya lama rabo rawa alhamsa ana iska dhaaf magacaada sheeg waa kuma hebel dee ana isticmaalaysa magaca ku dar waa kuma ana fulaan anigu hebel baan laakiin waa kuma ana waa kuma waa anaga oo kale wey soomaaliga oo dee idinku kuweyti miyaa garanaya waa kuma hebel ama anagu he hebel iyo hebel baan marka waa meesha waxaa la rabay waa kumas waxbaa lagu weydiiyey in la fahmo waxa cidda wax garaacday haddaad dhahdo waa anigana laguma fahmin waxaa la rabay magacaada inaad sheegto waxba maadan faa'idayn waa aniga waa hebel baa la rabay ana anadu ma fiicnaba sidaada laakiin haddaa magacaada ku dadhi laa ba's dhib male xataa waxaa la leeyahay haddii qofku hebel xataa aan lagu garanayn sida lagu garanayo waa inuu sheego hadday doonto sida lagu garanayo magac xambaarsan weynaanba ha ahaato waa kuma inuu yidhaahdo waa sheekh hebel maaha la garan mayo ana sheekh hebel fulaan baan ahay waa inuu dhaho hebel baan ahay hadduu iska yidhaha hebel ba looma yaqan lakin sheekh hebel baan ahay waa loo yaqan hash ha isticmaal dhib male ama waawal waa kuma markaasu ana almufti muftigii baan ahay ninkii la muftigii baa loo yaqaana iyo qaadigii iyo fulaan sida loo yaqaan ha sheego qofku hebel awalba in waxa la fahmaa la rabay hebelna haddaan lagu fahmayn wax ku daro lagu garto wa jaa rajulu nin baa yimid yasta'dinu cala nabiyi nabiga idan weydiinaya sal s faqaama cala albaabi albaabka dushiisao istaagay mustaqbil albaabi xaal yahay albaabka mid qaabilsan albaabka dhexdiisa saa iskugu aadsha fakharaja lahu nabiy nabigaa usoo baxay sala allahu calayhi wasalam faqaala nebi wuxuu yidhi hakadaa sidaa canka xaggaada dheh iyo wahakadaa sidaas ama dhinacan isku beeg ama dhinacan dhexdii haddaa ku aaday maxaaba idan dalamayaa wixiiba aragtay laga ila qofka waxaa laga yaaba loo socdo waxa weeye hadduu maatalan cawradiis aysan asturnayn oo kale intaan la argin u asturan lahaa dhar fiican in lagu yimaado hadduu rabay inuu gashan lahaa waxa uu rabay inaan laga arag hadday meesha yaallay inuu qarsan lahaa meel gashan lahaa wixiiba haddii haddaa albaabku saa iskugu aadso oo laga yaaba xataa inuusan dah lahayn dee idanku muxuuba tarinba masoo gala maxay tarasaa wixii la rabay intaada soo gelin in la kala asturtaba aragtaybe markaas sidaa ama sidaa argees isku aadi albaabka maxaa yeele fa inama alistidaanu idan dalabku min annadari min ajli xifdi nadar weeyaan min annadari min ajli nadar min ajli xifdi nadar eegmada in la ilaaliyo ama eegmada darteed baa istidaankaba loo jiray eegmadiina dhacday dee marka haddaa meesha isku aadis dadka waka axwaashooda iyo xaaladahooda aan la daalacan marka dee aadaabtaasaa la rabaa markaas laiskuma wadaaso can cabdillahi bni bishrin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wuxu sal alla alay slam idaa ataa calaa baaba idaa ataa baaba qowmi qole albaabkooda hadduu yimaado lam yastaqbil baaba albaabka ma qaabilayn min tilqaa'i wejihi wejigiisa ku-aadkiisa albaabka kama qaabilayn dhexda ah walaakina min ruknihi laymani ya garabkiisa ama tiirkiisa ama dhinaciisa midig awil aysari bidix labadaaba mid isku aadinay ila albaabku laba dhinac buu leeyahy mogta labadan buu mid qaabilay rawaahumaa abu daawuud wallahu subxaanaه wa tacaala aclam